magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda jabuuti waxaa uga socdaa kulan ay leeyihiin madasha soomaalida shirkan oo ay soo qaban qaabiyeen qeybaha bulshada ee geeska afrika qurbajoog iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulada soomaalida ayaa lagaga hadlayaa arrimaha siyaasadda iyo bulshada wasiirka qorsheynta dowladda federaalk ee soomaaliya jamaal maxamed xasan ayaa ka mid a mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee shirkaasi goobjooga ka ah waryaheena sagal siciid ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa jabuuti nooga soo dirtay shirkan madasha aragti wadaagga soomaalidu waa mid ay isku xog waraysanayaan aqoon-yahanada siyaasiyiinta iyo ganacsatada kala duwan ee soomaalida ee ka kala yimiday dhammaanba deegaanada ay soomaalidu degto ee degmadan geeska afrika waxaana soo qabanqaabiyey shirkan macadka cilmi baarista ee heritage cabdikariin xasan jaamac oo ka mida madaxda sarsare ee macadka cilmi baarista heritage ayaa v o e da uga warramay shirkan iyo muhiimadda uu leeyahay waa mahadsan tahay shirkan heritage ee maanta halkan ka furtay waa shir aan doonay inuu noqdo sanadleh oo ay isugu yimaadaan dadka soomaaliyeed ee ku nool daafaha caalamka ku nool soomaaliya ku nool kenya ku nool ethoobiya ku nool jabuuti ku nool xeryaha qaxootiga ku nool qurbaha inay ka tashadaan aayahooda duruuftooda inay ka tashadaan maxaan ku idhaahdaa xaaladda ay ku sugan yihiin sida ay u horumarin karaan dhibaatooyinka haysta inay iska waraystaan soomaaliya dadka ku nool meel walbay joogaan soomaalida waxaa lagu yaqaanaa dad ama layidhaah waa abaar bay ku sugan yihiin ama argagixiso ama burcadbadeed waxaan doonla inaan narratifekaas bedelno shirkan waxaa martigelisay dowladda jabuuti waxaana furay wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka dalka jabuuti muumin xasan bare waad ogtihiin jamhuuriyadda jabuuti doorka weyn ay ka ciyaarto ururinta af soomaaliga ha noqoto in qaamuusyo loo alifo afkii in la ilaaliyo la xafido dood cilmideedo badan in halkan lagu qabto soomaali been xaruntiisu inay ahaato waxaas iyo wax kaloo kulli ka sii badan oo run ahaantii ha ii suurtoobaynin inaan maanta halkan kusoo koobo waxaan rajaynaynaa shirkiinani sidaan soo sheegay wax wanaagsan oo qiime iyo qaybala inuu ka soo baxo oo insha allahu tacaala aan ka wada shaqayn doono waxa ka soo baxaana sidee baa lagu dhaqangelin lahaa waxaan u rajaynayaa inay joogteeyaan kulnada sidana shirkuna walaal uu noo furan yahay walaalayaal siyaasiyiinta kala duwan ee kasoo qaybgalay shirkan waxaa ka mid a wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga soomaaliya jamaal xasan waxa uuna shirka intuu socdo uu kusoo bandhigayaa qorshaha wasaaradiisa runtii waxa weeye waa aqoonisuwadaar si fiican waa kulan wanaagsan waxaan rajaynaa haddii alla idmo in ay ka soo baxaan natiijooyin wanaagsan oo dadka soomaaliyeed meel walba jooga ay ku farxaan siina wada doonaa sanadada weeye baananu ku yidhi anu maadaamaana wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya inaan ku soo bandhigo mowqifka dowladda ee arrimahaas oo dhan higsiga fog iyo kan dhow qorshaha dowladda iyo sida dowladda soomaaliya u aragto in dhaqaalaha lagu horumarin karo nabadgelyo waarta lagu heli lahaa ummadda soomaliya meel kasta joogtana ay xasilooni iyo horumar ku gaari lahaayeen walow shirkan ay joogaan siyaasiyiin kala duwan oo ka timid ay dhammaanba deegaamada soomaalida haddana ma aha nuxurka shirkani mid siyaasad looga hadlayo sida ay v o e da u sheegtay caasho xaaji cilmi oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed madasha aragti wadaagga soomaalida marka hore waxaan rabaa inaan caddeeyo ma ahan mid siyaasadeed oo go-aamo siyaasadeed lagama sugayo wax khayr leh baan ka filaynaa talooyin micno leh oo khayr leh inay dadka uga soo baxaan waxaana ku sababaynayaa haddaa dooddi bilaabatay soomaalidu waxay ku mahmaadaa allabargaan ka dhargi doono sisaankiisaan ka aqaanaa wax khayr leh inay ka soo bixi doonaan hididiiladeedii baa muuqata saddex arrimood baanan ku samamaynayaa kow waxaa weeye cidda abaabushay oo qabatay oo dadka isku keentay oo ah heritage oo dad la yaqaano ah oo mar walba waddanka gudihiisa ka sameeya fooramo kuwan oo kale ah tani waa mid sanadla ah oo hadda bilaabata tan labaad oo aan ku sababaynahayo oon waxsan uga rajaynaya waxaa weeye meesha shirku ka dhacayo iyo cidda martigelisay oo ah dalka jabuuti dadka jabuuti iyo madaxweyne ismaaciil cumar geelle oon mar walba khayr ka filanno oo samatalis ah midda saddexaad oon ku sababaynaya waxaa weeye dadka soomaaliyeed oo ka soo qayb galay waa haldoorkii waxaan odhan karaa waa nuxurkii waxay ka mid yihiin waa qayb ka mida nuxurkii bulshada soomaaliyeed meel walba oo joogto jinsiga soomaaliyeed dad nuxurkiisa ah meesha isugu yimid safiirka dalka jabuuti u fadhiya soomaaliya aadan xasan aadan oo ka mid ahaa qabanqaabiyayaasha shirka ayaa sheegay in la midayn doono dhammaanba goobaha cilmi baarista ee deegaanada soomaalida islamarkaana lagu bilaabi doono maxadka cilmi baarista dalka jabuuti iyo kan soomaaliya adduunka waxaa la sameeyaa saantaro la yidhaahdo tintank oo laga quudiyo dawladaha iyo siyaasadda lagu hagayo taas ayaa ay noo horseedeen maaragtaani heritage waxaanan sharaf noo ah annaga dhinacayaga inaan isku xidhno macadkaas cilmi baadhista ee heritage iyo xarunta cilmi baadhista ee jabuuti serd la yidhaahdo oo machadka siyaasadda iyo arrimaha diblomaasiyadda ee serdiga ka tirsan iyo ay wada shaqeeyaan heritage wixii hadda ka dambeeya oo ku salaysan hagidda siyaasadaha gobolka arrinta kale ee muhiimka ah waxa weeyaan soomaalidu waa dad ballaadhan oo deggan dawlado kala duwan dawladahaas ay deggan yihiin iyo bulshooyinka ay la deggan yihiin in ay u raadeeyaan si qurux badan oo waxtar u leh oo positive ah oo aanan lagu koobin sawirka soomaalida maanta u baxay cabsida iyo maaragtaane quursiga ah aanan lagu koobin ee ay soomaalidu noqdaan dad hadday deggan yihiin etoobiya etoobiya wax ku kordhiya hadday deggan yihiin kenya kenya wax ku kordhiya hadday deggan yihiin jabuuti jabuuti wax ku kordhiya iyo meelihii kale ay deggan yihiin intaba sagal siciid faarax v o a jabuuti